Shantii sano ugu dambeysay, waxaa soo badanayay barnaamijyada la maalgashada ee internetka kuwaas oo marar badan lagu dhacay malaayiin dollar oo ay maalgashadeen inta badan ganacsatada iyo sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed. Bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan, ayaa ilaa haatan aan ku baraarugin dhibaatooyinka laga dhaxlo maalgashiga barnaamijyada internetka, iyaga oo mar kasta ku biiraya barnaamijkii soo baxa isla markaana geliya lacago badan, kuwaas oo marka ugu dambeysana lagala taga lacagtooda. Injineer Kaysane Xuube, oo ku xeeldheer arrimaha tiknoolajiyadda, ayaa sheegay in hoos u dhac dhaqaale laga dhaxlay maalgashiga barnaamijyada internetka sanadihii ugu dambeeyey.
marka dabin oo waxaa waaye aada u daran oo shantii sano lasoo dhaafay labada kun iyo labaatankii soo bilowday waaye malaayiin dollar ayaa dad loogu dhacay waxaa moodaa marka annaga degmadaan joogno oo eh, ka beledweyne ahaan run ahaantii dhaqaalaha gaab weynaan galay marka mar kastoo la dhaho yani horaa loo kacay waxaa la keenay barnaamijyadan ee beenta softweerada oo lacagta lagu sameynayo dadkiyaa lagu gelinayo dad barokara ah oo dadkii usii xayisiinayo kusii qancinayo marka qof walbaba marka dhaawac weyn ayaa halkaas oo dhaqaale ah oo xitaa xag in caafimaad xitaa dad qaar hadda waxaan maqlay dadkii ku khasaaray in xag caafimaad ay u saameysay oo yani qofkii oo stress badan dareemayo oo caafimaad daro badan dareemayo marka qofkii jeebkiisii iyo caafimaadkiisii iyo midii guud dhaqaalihii guud inta badan waa waa waa waa- waxay ku sameynaysaa saameyn dhallinyaradu waxaan ku dhi- ku talin lahaa in ay wacyigelin weyn ay ay sameeyaan eh, khaasatan dadka yaqaan cilmiga haytiga inay sameeyaan oo laga sameeyo en, research fara badan oo laga sameeyo waxa la yidhaahdo en, en, en, wacyigelin badan si berito qof dambe oon applicationadan oo fake ah oon looga dhicin marka taladeedu waa taasa midda kale in een, dadka ku shaqa leh maamulka inay barnaamijyadaas ay naftigoodu eh, monitoring ku sameeyaan eh, dadka horboodayo ay yani ku sameeyaan wax la yidhaahdo een, een, een, een, la xisaabtamaanoo ay ay ka weydiiyaan waxaan dadkan xaquuqa lala xisaabtamo waayo qofka maba ku dhiiranayo inuu shaqo tagaba wuxuu isleeyahay adoo jifo lacag hel marka number oo oo- oo- oo waxaa badanaya marka shaqo la'aanta ah haddii een, ugu yaraan hadda eh, afar boqol shan boqol oo dhalinyaro ah ay barnaamijkaas ku tashtaan ay yiraahdaan aniga maxaa shaqo waadaa maxaa rafaad ah maxaa u rafaadaa meeshaasaan ka helaya micnaheedu waxay tahay na- waa waa waa waa shaqo la'aan qofkaas xitaa dib uma shaqaysan karo marka way keeni kartaa shaq- wayna kordhinaysaa tirada shaqalaanta ee dhalinyarada